Xarunta Horumarinta Haweenka degmada Kismaayo ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo diiradda lagu saarayay tacadiyadayaasha xumada ku dhaca haweenka gaar ahaan kuwa lagu beegsado baraha bulshada. Kulankan oo ahaa mid si heer sare loo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jiray Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Jubbada Hoose, Gudoomiyaha Ururka Haweenka degmada Kismaayo, Gudoomiyaha Golaha Dhalinyarada Gobolka Jubbada Dhexe, Ahna Kusimaha Golaha Dhalinyarada Jubbaland, iyo haweenka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Marwo Fatuma Maxamed Cabdi, Gudoomiyaha Ururka Haweenka degmada Kismaayo, ayaa ka hadashay muhiimadda kulanka.
maanta oo aan qabanayno badqabka haweenka iyo tacadiyada guud ahaanba barnaamijkaasi wuxuu ka turjumayaa sidii aynu deegaankeenan kor uga qaadi lahayn dhibaatooyinkana uga badbaadin lahayn waxaa guul iyo farxad iyo barwaaqo ah in guddoonkii dhalinyarada iyo guddoonkii haweenka jubbaland ay wadaan barnaamijyadan aanu ku faraxsannahay in aanu hani kunbay ka tolan tahay aan aasaaska ka soo bilowno haddii aan ka hadalay tacadi maxay tahriibintii iyo dhalinyarada yadii sii hayaamaysay inaan ka hadalno tacdiyada haweenka iyo badqabkoodana waa maalintii labaad inay haweenku badqabaan oo ay badbaadaan waxay suuro gelinaysaa inay bulshadu badbaado Mudane Farxaan Maxamed Cabdi, Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Jubbada Dhexe, ahna Kusimaha Gudoomiyaha Golaha Dhalinyarada Jubbaland, ayaa dhankiisa ka hadlay.
saddex shay way keentaa saddexda shay kow waxaa keenta qofka inuu horta aqoon la-aan uu leeyahay aqoontiisa ay yar tahay laba waxaa keenta iyadana qofka social media oo mid ugu saameynta badane waxyaalaha maanta aan isticmaalno qof walba u isticmaalo waxaa saameynaya ku yeelanaysaa social media inuu qofkan u arko qofkan la jirdilaayo ama tacadi iyo kal caadi iyo kale si kale looga faa'iideysanayo dhaxalka dhaqaale looga faa'iideysanayo ka dhalinyaro ahaan iyo haweenka intaa waxaa looga gudbi karaa inuu qofka uu leeyahay waxa la dhahayo isku xir saaxiibka xunna uu iska ilaaliyo goobaha waxbarasho inay la geeyo gabdhaha ay wax bartaan qof wax barta sidiisaba lama siri karo waxban wuxuu aan jirin lagama dhaadhicin karo aqoon wax barata maskax wax baratay waa dal wax barta wey taasna waxaan uga gudbi karnaa in gabdhaha wax la baro Marwo Fatuma Aadan Katela, Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Jubbada Hoose, ayaa ugu dambeyntii kulanka ka hadashay.
maanta waa maalin kaloo qurux badan Ee, saa u aragtaan barnaamijka ama idinkaga muuqda boorka waa barnaamij ay soo diyaariyeen haweenka degmada kismaayo Ee, maalmaha ama barnaamijyadii socday ee dhalinyarada haweenka ay wadeen ka mid ah wuxuuna ka hadlayaa ee, dacatiyada ka jiro dalka hadda aan degannahay deegaanada hadda aan degannahay dacatigaasoo ah si hore looga soo sheekeeyey mid innaga dhexdeena aan isku samaynay iyo mid shakhsiyaad gooni ka intaba ka yimid dacatiga ma aha ee, noocyo kala duwan buu hal dacati bas ma jiro waxaa jira say sheegeen dhalinyarada ama haweenka ay ka hadleen dacati horta waxaa keenaa inta badan amar ilaahay ku yimaadaan waxaa keenaa aqoon la-aan baa keenta qofka hadduu aqoon lahayn mar kasta qofka kale inuu ku xadgudbo ama caayo ama la dagaalo ama faraxumeeyo ama dhibaato badan u geysto intaba way imaanaysaa Ee, inta badanna maanta waxaa fududeeya arrimaha waxaa fududeeya waxaa u badan haweenka oo u fududeeya ama jirkooda soo muujiya ama isqaawiya ama iscaaya ama dhibaato badan sameeya ama waqti aan la socon jirin socda wadankan waxaa iska jira waxyaaba daraadis ka mid ka ah waxaa jira social media waxaa jira waxyaaba maanta aan u nugulnahay haddaan haweennahay annaga oo dhibaato badan noo geysan karaan Ee, sidii shalay aan ahayn maanta ma nihin wacyigelin badan dadaallo badan Ee, maanta meel fiican bay marayaan wasaarada ha noqdaan dowladda ha noqoto annaga haka haween ha noqoto waa laga shaqeeya barnaamijkan Ee, dhallinyaradana ha ilaahay khayr ha siiyo waxay ka shaqaysay si dhalinyarada xumaanta lagu sheegay ama xumaanta samaynayso ay u xadidayaan ay u celinayaan haweenkana sidoo kale ay sameeyeen muddo dheer kadib hadda waxaan maraynaa meel fiican oo wanaagsan oon isleenahay maanta barnaamijkan meel fiican buu marayaa dadku waxay fahmeen dhammaan wiilka inay walaashiis tahay qofka uu dhibaataynayo gabadhana waxay fahamtay inay wiilka walaalkeeda u yahay inay keenayso aqoon la-aanna barnaamijka nuu keenayo inay qofta diinta oo ku yar ay tahay